kulankan oo laga hadlayay xoojinta ah doorka haweenka ee hogaaminta kaasoo ay soo qabanqaadisay xarunta tubsan ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin uu kamid yahay maagudoomiyaha degmada cabud waaq ah ugu horeyn ah mid ka mid ah madaxda hay-adda tubsan ayaa sharaxaad ah ka bixiyay kulankan ah iyo doorka haweenka ee xoojinta hogaaminta
ee hogaaminta ciwaanka maanta aan u fadhinaa waa munaasabad ay ugu talagashay hay-adda qaran ee tubsan inay aqoon ku kala kororsadaan haweenka bulshada hogaamiya ee magaaladan hay-adda qaran ee tubsan waa hay-ad qaran oo lagu aasaasay sharci golaha wasiirada oo ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha oo lagu talagalay ka hortaga fikradaha xag jirka ah ee rabshadaha wata ee soomaaliya dhibka badan u geystay
qaar ka mid ah haweenka kulanka qayb galay ayaa sheegay in bulshada firfircoon ah ee cabudwaaq haweenku ay lafdhabar u yihiin islamarkaana ay doonayaan in sidaas oo kale ay maamulka ka dhex muuqdaan haweenku waa lafdhabar waa dadaalaan shaqadii guriga tii bulshada duruuf kasta oo jirta way ka qayb qaadataa hadday tahay nabadaynta hadday tahay horumarka bulshada waxa weeye hal shaqa ma qabanno annagu boqolaal shaqaa laga yaaba isku maalin aan isku qabanno alxamdulilahi rabbilcaalamiin waan ku ammaanayaa gabdhaha kartidaas waxaan rajaynayaa gabdhaha xaqooda ilaahay inuu soo radiyey soo dhacay marka gabdhuhu waa lafdhabar waa u mahad celinayaa waxaan u malaynayaa soomaaliya dhowr iyo soddonkii sano oo dowladda soomaaliya dhacsanayd haddaan gabdhaha soomaaliyeed la heli lahay soomaaliya ma jirteen baan leehay ugu dambeyn muxiidiin aadan weli gudoomiyaha degmada cabudwaaq ayaa u mahad celiyey hogaanka hay-adda tubsan waxa uuna ballan qaaday in ay ka maamul ahaan door muuqda oo oofiyo firfircoonna siin doonaan haweenka si ay qeyb kaga qaataan horumarinta adeegyada bulshada iyo shaqaynta bulshada deegaankannagaana wax badan ayay ka yihiin hadday ahaan lahayd nabadgelyada isku haynta bulshada isdhexgalkooda iyo wax kastoo maaragtay kaalin oo markaas looga baahan yahay in laga qabto mar walba way u taagan yihiin ayagoo laga yaabo duruufo kala duwan inay ku sugan yihiin iyo marxalado kala duwan laakiin mar walba inay kaalintoodu kaalin muuqato noqoto hadday ahaan lahayd bulshada isku haynteeda laga soo bilaabo guriga marxaladda guriga oo maaragtay maamulkiisa iyo maamul kaloo bulshada haween badanoo waxaa jira yacni lafdhabar oo ah degmadan markii dhinac walba laga eego marka runtii waa ku faraxsannahay inay intaan inka badan ay bannaanka mar walba u soo baxaan
haweenweynaha soomaaliyeed ayaa dadaal xoogan ugu jira sidii ay u heli lahaayeen qoondadooda boqolkiiba soddon